wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay dhaawaceen laba dumar ah kadib markii ay saacadihii lasoo dhaafay weerareen guri ku yaala degmada boondheere ee gobolka ah banaadir oo ay degan yihiin dad shacab ah weerarkan ayaa la sheegayaa inuu yimid ka gadaal markii iskudhac uu dhex maray qoysas wada degan degmada waxaana ciidamada u yeertay qoys ka mid ah kuwii iskudhaca qaybta ka ahaa ciidamada weerar ka qaaday oo ilaalo u ahaa taliye ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa guriga ku furay rasaas kor u dhaafaysa ilaa toban baalooto sida ay sheegayaan wararka la helayo laba dumar ah oo ka mid ah dadkii joogay guriga la weeraray ayaa ku dhaawacmay kuwaas oo midood magaceeda lagu sheegay sacdiyo cali dadka deggan degmada boondheere ayaa ilaa iyo iminka isweydiinaya sababta keentay inay ciidankan ay soo weeraraan guri ay deggan yihiin dad shacab ah iyagoo ka duulaan tegaya khilaaf yar oo dhex maray dad wada deggan halkaas ciidankan ayaa lasoo sheegayaa inay baxsadeen ma ahan markii ugu horreysay ciidamada xasan garguurta oo ay dil iyo dhaawac ay u geystaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana maalin kasta laga soo wariyaa dilal iyo dhaawacyo ay geystaan ciidamada dowladda federaalka